dugsigan ahaayey dugsiga waa iga kala kacay oo xanuun darteed waa nin xanuunsanaan iska ahay wax aan ahay maanta ma jirta waa macalin nuur cabdi waa aabbo ka mid ah dadka qabo baahiyaha gaarka ah aabbahan oo ku nool magaalada mandheera waxa uu naafo ka yahay labada lugood waxa uu la nool yahay xaaskiisa iyo lix carruur ah oo uusan u haynin nolol maalmeedkooda nuur cabdi aa laydhahaa marka waa nin oo iska degan oo tolla-aan ee dad dadna oo tolkiisa iska yaryahay ayaan ka dhashay maanta waxbana aan qabin wax aan haysana aan jirin ilmo oo lix ayay igu xiriirta oo maanta balood ma haysti wax aan haysta male hanti ma hayst aabbahan ayaa sidoo kale sheegay in isaga oo naafo ah uu awal ahaa macallin dugsi qur-aan balse uu ka burburay dugsigii kadib markii ay la soo darseen xanuuno kale sida dhiikar iyo keliya xanuun aniga ma shaqaysan kara nin macallin dugsigan iska ahaayey waa xanuunsaday dugsiga waa iga kala kacay waxa maanta aan xanuun darteedii waxba ma haayi xanuunkeyga waxaan ahay nin dhiikara igu dhacay dhiikara igu dhacay marka dhiikarkii darteedii ilmihii buuqoodii qayladoodii ayaan u akhrin u akhrin waayay dugsigii marka nin keliyahana dhagaxa ka galiyaan ahay aabba nuur cabdi waxa uu sidoo kale xusay in gurigan uu ku deganaa kiro balse markii uu awoodi waayey waxaa loo qabtay saddex bilood inuu isaga guuro gurigan isagoo carabka ku dhuftay inuusan haysan meel kale oo uu hooy uga dhigo lixda carruurta ah iyo hooyadood waxaa hadda u haray in uu ka baxo gurigan muddo kooban waxa uu ka codsanayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah inta uu eebbe wax siiyey inay u soo gurmadaan baahida ugu daran maanta aan qabo waxay balood la-aanan ahay balood ma haysti baloodkii shanaad oo hadda maanta ka guuri laydheehayaan ahay baloodkii shanaad laiga guurinhayaa maanta oo maanta inta balood intaasoo dhola laiga soo guuriyey kii shanaada maanta aan degan yahay oo iib yahay oo asaga naftiisii haddana liileeya ka guur saddex lix bilo saddex biloodaa lai qabtay aan deganaya hadda lai qabtay marka meelaan u guurayn ma kasaay meelaan degaay ma aqaane marka muslimiinta baan kaalmo ugula soo cararay codsigay waxaan rabaa muslimiinta inay garabqabtaan nin curyaanan ahay waxba aan haysanin waxba aanqa'an lahayn muslimiinta meel muxsiniinta meel kastaba ay joogaan oo ay arkaayeen muuqaalkaydi iyo maqalkaydi kii gaarayaba waxaan rabaa in lai garabqabtaan rabaa lai kaalmay ninkii bolood ii gadi kara oo sadaqatul jaariya u tahay ninkii lacag igu soo tuuri kara ninkii waxay kaalmayn kara muslimiinta waxaan ka codsanaya inay garabqabtaan iyo kaalmeeyaan ka cabsanaya insha allahu tacaala dhanka kale sheekh cabdicasiis dhaqane oo ka mid ah ducaadda mandheera ayaa dhankiisa sheegay in aabbahan uu u baahan yahay caawimaad waxa uuna ku baaqay in aabbahan aan la qaybsanno dhibka iyo murugta hayso in lagu qabo urdi karo ma aha marka watacaawanuu cala albiri wataqwa ayaan inkugu sheegin muslimiinay meel alle mila joogtiinba kii dibadda joogo kii afrika joogo kii yurub joogo meel alma joogtiinba walaalkiin nuur haddana dhiikar ayaa ku dhacay ilmihiin waa kuwaan ag tuuran yihiin toban shinoo bil isku biila maanta uma haayo markhaatiyaan ka nahnay culum ahaan ayaan garabkiisu istaagnay marka arrimahaas ayaan meeshaan u imaadnay ilmaha yaroo maatadana waa haystaa lugihii lagu socon lahay oo aan nicmadii ilaahay ka mid ahayna waa la'yahay waa ujeedin oo ma haysta marka dadka codkaayna maqlaaya meel alle meela joogtiinba qofkii qof mu'min ka farxiya oo qalbigiisa farxad geliya asagana ilaahaya qalbigiisa farxad gelin doona adduuniya aakhara ayuha aliqwa marka walaalkiina lasoo garab gala waxaa lala qabta murugtahays iyo dhibkahay iyo istresskahay aan la qaybsanna cabdikafaar cumar ibraahim cabdikafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera